barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efrimyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa kowda iyo barkii duhurnimo xilliga geeska afrika iyo shantii iyo barkii aroornimo xilliga magaalada washington d c waa maalin khamiisa saddexda bisha januari sanadka labakunsagaalitobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya jaamac buulle jaamac iyo anigoo ah cashe ibraahim aadan
qodobada aan idiin haynana dhegaystayaal waxaa ka mid ah caqabado dhaqaale oo da'yarta buurame ka qabsada inay ku shaqeeyaan aan ku celiya halkaas da'yarta buurame ku qasba inay ka shaqeeyaan shaqooyinka baabuur dhaqista intii ay wax ka baran lahaayeen
samey weynay annagu xaafaddii baa nagaga daran waxba mahaysan xaafadda waa isma masaafiinin xaafaddaanu shaqaynaano markaa inaan wax barano waan iska jeclayn laakiin xaafaddaanu shaqaynaano iskoolkii wax lagu dhigta maayo dee danta waxay u kaliftay inaan shaqaysto aan xaafaddeeda in wax u taraan wax isku tar
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan dagaallo ka dhacay gobolka sool oo saameyn xooggan ku yeeshay waxbarashadii dhallinyarada heesaha aan idiin haynana waxaa ka mid ah
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka golaha wakiilada ee cusub ee uu hogaaminaya xisbiga dimuqraadiga ah ayaa la filayaa inay ansixiyaan khamiistan maanta sharciyo si ay u soo afjaraan xirnaanshiyaha xafiisyada dowladda oo qayb ahaan xiran hogaamiyaha xisbiga jamhuuriga ee aqalka sanadka ayaa sheegaya inuusan qaadi doonin tallaabooyin cod lagu qaadayo madaxweyne donald trump ayaa muujiyey rabitaankiisa ah in uu sii wado xiritaanka dowladda siduu hadalka u dhigay inta ay doontaba ha qaadatay si loo helo lacagta derbiga xuduudda ee aanay dimuqraadiyiintu doonayn inay taageeraan trump waxa uu ku adkaysanayaa in derbiga loo baahan yahay si wax looga qabto waxa uu ugu yeeray xuduudda u eeg shabaqa halka dadka ka soo horjeedan ay sheegayaan in derbiga uusan noqon doonin derbiga in uusan ahayn mid waxtar leh islamarkaana ay ku baxayso lacag badan kevin mccarthy oo ah hogaamiyaha xisbiga jamhuuriga aqalka hoose ee koongareeska mareykanka ayaa sheegay in madaxweyne trump uu hogaamiyaasha koongareeska ku marti qaaday in mar kale ay aqalka caada ku kulmaan jimcaha berri ah si ay wada hadal dheeraada uga yeeshaan sidii loo soo afjari lahaa howlaha dowladda ee xaniban dalka sbain ayaa soogalootiga uu dejiyey sanadkii tegey ee labada kun iyo siddeed iyo tobanka waxa ay tiradooda gaaraysaa konton iyo toddoba kun laba boqol iyo konton qof isku celcelis ahaana maalin walba sbain waxaa imaanayay boqol iyo lixdan muhaajiriin sida laga soo xigtay ururka caalamiga ee muhaajiriinta ee o i m dhanka kalena tirada muhaajiriinta badda ku dhintay sanadkii tegey ayaa ka badnayd tii sanadkii hore labada kun iyo toddoba iyo tobankii oo ay ku dhinteen laba boqol aan idhaha toddoba boqol lixdan iyo sagaal qof korarka muhaajiriinta ee sbain ayaa waxaa keenay kadib markii loo diiday inay galaan dalka talyaaniga iyo maalta
duhur wanaagsan barnaamijka dhallinyarada maanta ayaad la socotaan qaar ka mid a dhallinyarada gobolka awdal ayaa wajahaya dhibaatooyin dhaqaale oo ka hor istaagaya inay waxbartaan dhallinyaradan oo ku jira da'dii waxbarashada ayaa halkii iskuulka ka aadi lahaayeen waxay ka shaqeeyaan goobaha lagu dhaqo baabuurta waryaheenna xaashim sheekh cumar good oo la kulmay qaar ka mid a dhallinyaradan ayaa warbixintan ka soo diray magaalada boorama dhallinta ka shaqaysata shaqada baabuur maydhista waxaa ku kalifa xaalada ay ka mid yihiin nolosha qoysaskooga saboolkaa sidii ay u dabari lahaayeen waana ta ka hor taagan inay waxbarasho helaan wakhti ay ku jiraan da'dii ay waxbaran lahaayeen sida qaarkood aaminsan yihiin
danta igu kaliftina waxay tahay anoo yar baan baalish qaaday baalishkii haddaan maanta liga reebi lahay wax badan baa waxbarasho le waxbarashadiina waan iskaga baxay waxaan baabuur meerashadan ka tanaar aan ku waayay arkoon ka shaqaystaa kolkaa kayiga weyn wuxuu ka shaqeeya dukaan buu ka shaqeeya uu haya aabayna kaabiyoola weeyaan anna baabuurtaan mana xagga waxbarashada marka la eego maxaad wax u baran weyday ee aad waxbarashadu samayn weyday waxaanu samayn weynay annagu xaafaddii waa nagaga daran waxba mahaysan xaafaddu waa iska masaafiinin xaafaddaanu shaqaynaano markaa inaan waxbarano waan iska jeclayn laakiin xaafaddaanu shaqaynaano
iskoolkii wax lagu dhigta maayo dee in- waxa- dantu waxay igu kaliftay inaan shaqaysto oon xaafadeedana wax u taraanna wax isku tara dhallinyaradani ma awoodaan badankoogu inay helaan agabka ay ku shaqaystaan sababo dhaqaale awgeed sakariye maxamed aadan waa ganacsade dukaan ku haysta magaalada boorame ee gobolka awdal oo yaraantii soo maray shaqada baabuur dhiqista sakariye ayaa waayihii uu soo maray isagoo xasuusan wuxuu dhallintan u diyaariyey agabka ay baabuurta ku dhaqaan oo qiimo jaban uu kaga kireeyo maalintii si ay ugu shaqaystaan isla markaasina wuxuu siiyaa talooyin la xidhiidha dhanka nolosha
magacayga saxan waa sakariye maxamed aadan meherad baan suuqa ku leeyahay magacayga la yidhahdo liibaaniga waxa sababay in aan in aan alaabtaa iyo macaamiladaas markaa dhallinyaradina ina dhex marto ama noloshan anugu aan soo maray oon ahaa caseeye ninka baabuur dhaqaan ahaa oo aan noloshan bilow ilaa dhammaad aan soo maray taa aan soo maray unbay taagan yihiin anna waxa aan maanta gartay in aan iyagii ka caawin karo wax weynna maaha waana jeclaystay inaan ka caawiyo waxa ay jecel yihiin kolba ninba nisuu kala shaqaysanayo runtii niman dadaalayaan arkay oo si fiican u shaqaysanaya oo kaale arag reerkoogii iyo iyagiiba isku filan ilaa ay gaaraan qaarkood ilaa ay heer akoon noqdaan qaar baa marka noloshu noocaa ka noqotay waxbarashana waayaan daryeel waalidnimona waayaan xamaglayaal noqda dafku weyn buuxaan iyagana suuqa way joogaan iyaga laftigoogana waa ku waaniyaan in ay dadaalkanoo kala sameeyaan inay sidan same- inay magaranaysaa ay sidan u dadaalaan tiradoodu wallaahi waa ilaa lix iyo toban qof wey waa lix iyo toban qof lix iyo tobankaa qof aan isku xidhannahay ma garanaysaa iyagu hagbad bay leeyihiin marka u horraysa oo ga- gacanba maalin la qaato oo maalinba toban kun laga ururiyo lix iyo tobankaa kun ninba maalinbu baxaayo oo gacantaa ka qaataa hagbaddaasina anaa anaa qabtaa
wiilasha dhallinyarada ah ee ka shaqaysta baabuur dhiqista ayaa soo dhoweeyey howlfudaydinta uu u sameeyey sakariye ee agabka dhiqista gaadiidka
suuqa markaan nimaadno wax baaldi oo meelahan naloo dhigo oon ama anagu haysano ma jiro ninkan sakariya ayaan ka kiraysanaa markaan ka kiraysano suuqa suuqa baabuur badan ayaan macmiil lanahay baaldiga toban kun buu nagaga kireeyaa tobankaagun wax ka badan ayaa ayaa faa'iida oon ka helnaa faa'iidada oon kala qaybinaa ma- markaan kala qaybinin xaafadaha ayaan u geynaa inna meel baan dhiganaa ee berri kamaadatay wax aanu oonugu qabsan karayno hagbadu wallaahi aad iyo aad bay u fiican tahay lix iyo tobankaa lix iyo toban baan nahay lix iyo tobankaa qof maalinba wax- waxa maalinba toban baan yaan dhignaa maal toban cisho ayaan u qaadanaa agbada markaa maalinba qof ayaa qaadanaya tobankii cisho qadar maxamed cabdiid ayaa la yidhahdaa oon anigu xaafadaha jarka ka soo toosto kolkaan yimaadaan liibaaniga alaabtii ka karisto uu iga qaado toban kun alaabtii shaamboogi taadhi burshaantii wax kastaba gudifo macmiisheeda usoo meedho macmiisheedu aad ii jeceliin inaan horumar gaadho maantaan wax dhigtoon oon beri la soo bixi doonaan weynaadoon wax ku iibsado oon xaafadeeda wax ugu qabto oo markaan maanta taaganayna alaabtan liibaaniga liliyaa naga kireeyo alaabtoo diyaaraan u imadnaa kolkaan diyaar u imadno uu naga kireeyaa toban kun baan bixinaa tobankaa kun kolkaan bixino wixii inaan dhiganaan jecelahay oon in badhna xaafadda sidno badhna aan la soo toosno oon wax ku quracno haddana xaafadeed wax ugu qabanno oon dhiganona dhow haddaan u baahanno aan la soo bixi karno oon horumaraan shaqaysanno oon macmiil badan leenahay
bismillahi raxmaan raxiim magacayga waxaa la yidhahda axmed cabdillaahi cabdiraxmaan aroortii lixda subaxnimo soo kacnaa ninkaan ugu nimaandaa alaabta ninkaas sakariye la yidhaahdo baaldiyadu naga kireeyaa baaldiyadu naga kireeyaa toban kun markaa naga kireeya wax badan nagama kireeya annaguna markaa waxaan ku shaqa tagnaa alaabtii oo dhammaystiran macaashaambooyi gebi waxaan ka soo lena kirada markaan ka goyno inta kalena xaafaddaan siinaa waxaa kasii waxaa ka soo hadhan annagaa dhigana markaa annagu saawan leenahay
hashim sheekh cumar good v o e boorama
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay haashim sheekh cumar good oo barnaamijka inooga soo diyaariyay borama dhegeystayaal heesta maryan iyo bashiir cali xuseen kusoo dhawaada
haweenadaantaadon kumagahay hadalko siya ku maqsuudiyo meermay eelinay muddo badan ayaa waday haweenadaantaadon kumagahay hadalko siya ku maqsuudiyo meermay eelinay mooday xaajadu meel wacan inay barayso meherkaliya loo haray waya muran ka taartoon macsalaamaybuu tiri kaamana mutaydare axdiyaadu meel dayan waxaa dhaantamayaadi waya muran ka taartoon macsalaamaybuu tiri kaamana mutaydare axdiyaadu meel dayan waxaa dhaantamayaadi filanmayn maryanay marna kama filanayn inaad mayaay leedahay warmaantaadi tiri iswanaka filanmayn maryanay marna kama filanayn inaad mayaay leedahay warmaantaadi tiri iswanaka haddaad mooda caashaqo maalma qoraa inuu yahay ficnihiisa maarka ooniyo cayaar baa moodaysaa diray haddaad mooda caashaqo maalma qoraa inuu yahay ficnihiisa maarka ooniyo cayaar baa moodaysaa diray intuusan iigu maaxanin cidaygu adkaysan mahadhadiisa igu badan mid kalaa la haystaa marna imaadan odhan intuusan iigu maaxanin cidaygu adkaysan mahadhadiisa igu badan mid kalaa la haystaa marna imaadan odhan maridahaad afka malabka yeeshood isukay macaysi murugaanihayniyo mushkiladigu abuurtay isna muranka taagtood bacsalaamayigu tiri kaamana mutaysa axdiyaad meel dayan waxaa dhaan kamayaabay isna muranka taagtood bacsalaamayigu tiri kaamana mutaysa axdiyaad meel dayan waxaa dhaan kamayaabay filanmayn maryanay marna kama filanayn inaad mayaay leedahay filanmayin maryanay marna kama filanayn inaad mayay leedahay warumaantaadi tirike ismanaataa haddaad mooda caashahu maalma qoraa inuu yahay nicmihiisa maadna muujiyo cayaar baad moodaysaa dibuy haddaad mooda caashahu maalma qoraa inuu yahay nicmihiisa maadna muujiyo cayaar baad
ma weli ciyaar baad moodaysa adig iyo bashiir cali xuseen iyo heese maryan dhegeystayaal halkaad kala socoteen waa laanta afka soomaaliga ee v o a barnaamijka dhalinyarada maanta haatanna sool dagaalo dhowaan ka dhacay deegaano ka mida gobolka sool ayaa saameeyey waxbarashada qaar ka mida dhalinyarada gobolkaasi iskuullada qaar ayaa weli xiran waxaana jira boqolaal dhalinyaro ah oo ka cararay deegaanadoodii sidaasna waxbarashadoodii ku waayey weli cabdikariin olol ayaa warbixintan kasoo diray magaalada laascanood
ugu yaraan toddoba deegaan oo ku yaallay koonfurta gobolka sool dagaaladii dhowaantana ka dhacay ayaa waxa uu saameyn ku yeeshay arday fara badan iyo dhalinyaro dhiganaysa dugsiyada hoose dhexe iyo malxamadaha qur-aanka kuwaasoo aan weli kasoo kabanin dhibaatadii dagaalkaasi uu sababay qaarkood oo ku sugan kaamam ku yaala gaar ahaan deegaanka dhagaxsguro aanu kula kulannay qaar ka mida dhalinyaradaasi dagaalkuu saameeyey ayaa waxay nooga warameen sida dhibaatadaasi ay u saamaysay cabdifataax maxamed shire oo ka mid ah ardaydii wax ka dhigan jirtay dhume ayaa ka waramaya saameynta dagaalkaasi uu ku yeeshay guud ahaan dhalinyarada waxaan ka bari jirnay magaalada la yihahdo dhumay dhumay colaadii baa saameeyey oo waxa weeye waa lis coladaa saameeyey ardaydii faraha badnida wax ka bari jirtay deegaanka wax waxbarasho aan iminka ma laho waxbarasho kama helaan waxyaabaha asaasiga ee laga maarmaanka ka waran siduu idiin saameeyey dhalinyaradii faraha badnayd ee deegaankaasi joogta si aad iyo aad inoo saameeyey dadkiis waa kala qaxay waa kala cararay qofa meel buu qaxay wax miyuu qaxay wax magaalada kala qaxayba ardaydii dee meesha joogtay mustaqbalka sugaysa wax baranaysay waxaan iskanahay dadka qoxontiyaaba meeshka jooga deegaana intay laag bay u carareen oo intay gaadhiyaba dad u kala carareen bay kula tahay dadkii dhallinyaradaha iyo dadkii iskuullada idinla dhigan jiro oo kale waxay jiraan meesha la yihahdo timooley meesha la yidhahdo maraaley kaama macaynkaas oo kale way jiraan jaamac cali faarax oo ka mid ah dadka isaguna deegaanka koonfurta gobolka ayaa waxa uu sheegay in boqolaal dhallinyaro ah oo deegaanadaasi ka mid ah ay ka carareen colaadaasi waan ku sugannahay haddaanu arday fara badan baanu nahay oo halkaas jooga waxaan u baahannahay biyuhii ma haysano meesha biyo ma leha suuliyaashii ma laha xagga caafimaadka xagga caafimaadka aad bay uga liidataa dhalinyaro intii leeg baad ku joogtaan halkan iyo waad ku waxbarasho la-aanta goobaha sida idiin saamaysa ilaa dhowr laba boqol oo dhallinyara waa joogta
taar yaasiin cali shire waxa uu ka mid yahay hay-adda badfeso waxauna noo sheegay saameynta dagaalkaasi uu ku yeeshay dhalinyarada inay goobihii waxbarashada ay lahaayeen iyo waxyaabihii asaasiga nolosha u ah ay meesha ka baxaan tusaale ahaan baan kuu sheegaya waxa weye dhallinyaradii markay kasoo qaxday magaalooyinka ay deganaan ee wax ka baranayeen ee malcaamad iyo iskuul iyo waxalba ku jireen oo halka yimaadeen oo ay bilaa camal noqdeen oo dadkii waaweynaan aan la qabsan karin iyo qulhid ay luub ku tahay xaggii technologigii baan jirin xaggii maxaan ku yidhahdaa caafimaadkii baan jirin xaggii educationkii baan jirin wax walba waa ka baabaa taas qudheedu waxay u baahan tahay in dhallinyarada camal loo sameeyo waxbarasho loo sameeyo si ayna dariiqii khaldanaa waayo waxaan effect bay ku samaynaysaa psychological effect bay ku samaynaysaa haddii aan ardaygii la maarayn oo waxbarasho lagu maarayn dee jirri buu noqonaya qori buu qaadanaya isku dayin inaynu ka hortagno marka aad iyo aad bay muhiim u tahay dhallinyarada in la meelayo waxbarashooyin loo sameeyo dee waxaa jirtay dhallinyaro fara badan oo iyaguna ka qayb qaato qayb ka ahaa iyo kuwii waxbarashada ku waayay labadaa dhibaato ka war labada dhibaato waa arrin u baahan in la maarayo wacyigelin laga sameeyo maskaxdii ardaygii ilmihii dhallinyarada ahaa ee buug iyo qalinka qaadan jiray haddii uu qori qaato waynu dareemi karnaa waxyaalaha ay keenayso ta aynu isku dayaynaa inaanu ka hortagno hay-ad ahaan bafdhees aanu nahay oo aanu wacyigelinta iyo awareness ku samaynayno waxa weeye dhallinyarada war waxbarashadii baad muhiim ku tihiin marka kul ay tahay xitaa geed hoosi inay fadhiistaan oo daasada ay ku fadhiistaan oo mugii qali qaataan waa inaynu ku dadaalnaa sidii waxbarasho rasmiga loogu samayn lahaa waa inaynu ku dadaalnaa sidii caafimaad joogta ah loogu samayn lahaa waa inaynu ku dadaalnaa sidii biyo joogta ay u heli lahay qiyaas ahaan ka waran arday intee leeg baa ku barakacday oo goobihii waxbarashada oo kale waayey markaad eegteen ama guud ahaan aad deegaanada aad marteen waxaan qiyaasayaa dadka aanu soo aragnay shacabka aanu soo aragnay ugu yaraan lixdan boqolkiiba inay dhalinyaro tahay dacday doonaan ba hag jireen from lixiyo toban ilaa iyo sidee jir oo nooca noocan la yahay iskuul ageka oo dadkii iskuul aadi lahaa ah waa boqolkiiba lixdan waad qiyaasi kartaa boqolkiiba lixdan dhibaatada ay keenaysa oo bilaa camal ah cid walba aanu sheegina hay-adaha caalamiga aanu sheegina dowladaha aanu sheegina waxaa weeye war dadkani waxay u baahan yihin la maareeyo dagaalkii koonfurta gobolka sool ayaa waxa uu saameyn ku yeeshay magaalooyin fara badan kuwaasoo dadkii deganaa ay banaanka ka joogaan ilaa haatan ay ku noqonin goobaha waxbarashada iyo caafimaadka iyo iskuullada iyo malxamadihii ku yaalla ayaa waxay yihiin kuwa burbursan halka qaarkoodna ay noqdeen kuwa ay ka carareen macalimiintii iyo ardaydii kuwaasoo la qaxay waalidiintii kuwaasoo ka cararay deegaanadii ay wax ka dhigaynayeen mana jiraan ilaa iyo haatani soo noqosho ay dadkii ku sameeyeen deegaanadii dhibaatadu ay ka dhacday kuwaasoo ku sugan kaamam ku yaala koonfurta gobolka sool inkastooo dadaalla ay wadaan duqaytida sidii looga dhaadhicin lahaa maleeshiyaadkii ku dagaalamay deegaanadaasi inay nabadda qaataan lana xoojiyo heshiisyadii lagu soo gaadhay magaalada jigjiga cabdikariin olol v o a magaalada laascanood
aad ayuu mahadsan yahay cabdikariim olol oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada laascaanood halkaad weli nagala socotaana waa barnaamijka dhalinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga v o a haatan waxaad kusoo dhawaataan xubintii cayaaraha ee barnaamijka dhalinyarada maanta
soo dhawaada dhegaystayaal xubinta ciyaaraha ee idaacadda duhurnimo haddii aan ku horrayno ciyaaro xiise leh oo ka tirsanaa horyaalka premier leaga ingiriiska ayaa shalay iyo xalay dhacay kooxda manchester united ayaa u muuqata koox mar kale dib u dhalatay tan iyo intii uu xilka la wareegay tababaraha cusub ee kumeelgaarka ah ole guner solsa bishii aannu ka soo gudubnay kadib markii ay arbacadii shalay markoodii afraad oo xidhiir ah badiyeen manchester united waxay laba gool iyo eber ku garaacday xalay kooxda newcastle united oo ay kula soo ciyaartay garoonka st james barg goolasha waxaa u kala dhaliyey romelo lukaku oo taabashadiisii ugu horraysay ee uu kubadda taabtay gool dhaliyey wax yar kadib markii uu beddel ku soo galay goolka labaad waxaa saxiixay ciyaaryahan marcus rashford haddaba manchester united ma sii wadi kartaa guulahan mase gaari kartaa kaalinta afraad waxaan su-aashaas weydiiyey maxamed khadar ibraahim daahir oo ah saxafi ka faallooda ciyaaraha oo ku sugan magaalada muqdisho aad baad umahadsan tahay nuur bukhaari anugu sanad ciyaareedkan manchester inta badan ninkii morinya ayaa xoogaa yar kooxdii iska dawarwareeriyey laakiin hadda ninka soljer la yidhahdo markii kooxda loo dhiibay waxay u muuqataa kuwa isasaalo fiican leh waxay ahaayeen kuwa fulay ah oo aan ciyaari karin hadda laakiin waxay noqdeen kuwa rag dhiiragishan oo yacni ciyaaraya oo bas aan gadaal dhiganaynin oo gool dhalinaya weliba intaa waxaa dheer manchester united ciyaartoogooda dhammaan murinye ayaa wadaniye jibiyey oo moraal ka wada jibiyey laakiin hadda niman kalsooni ku ciyaari kara weeyaan inkastoo lixda ugu sareysa horyaalka ama lixda weyn horyaalkan premier league ay lixda kaalmood ugu horeeya ay joogaan haddana waa aad iyo aad ay u adag tahay in manchester xilligan saadaal weyn hadda laga bixiyo inay mataqaana afarta sare ku dhamaysan karto maxaa yeelay aad ayay kooxii dhan isugu feelayiin horyaalkan afartii waa laisku hayaa kuwa kan marka manchester ink haddii ay laakiin sidaa kusii socdaan hadda afar kulan afar guul bay xisaan laakiin haddii ay sidan kusii wadaan oo ay kooxuhu ka horeeya khasaaraan sida arsenal iyo kale ama chelsea oo kale hadday khasaaraan waxa iyo tottenham oo kale waa laga yaabaa in mataqaana manchester boos fiican ay gasho laakiin labada hore ayaan laakiin kufow aan loo marin bay ku fikiraan city liverpool laakiin wixii ka horeeya manchester haddii ay kukufaan oo kale ayaguna ay saa u socdaan ogaa waa laga yaaba in meel fiican gaaraan ciyaarihii kale ee xalay dhacay kooxda kubadda cagta ee f c pornamouth waxay barbardhac saddex gool iyo saddex gool ah la gashay kooxda watford chelsea waxay ka badan weyday oo ay goolala'aan ku kala baxeen kooxda southampton naadiga harrisfield waxaa ka badisay oo laba gool iyo gool dirtay kooxda banley westham iyo brighton and hof albion waxay isku marwaayeen bareejo laba gool iyo laba gool ah halka crystal balace ay laba gool iyo eber ku cuntay kooxda wolverhampton wondres caawa fiidkiina waxaa is arkaya labada koox ee ugu sarreysa horyaalka ee kale ah liverpool iyo manchester city maxamed khadar maxaa laga filayaa kulankan war nuurow ciyaartaas waa ciyaarta ugu adag adduunka dhan aad u doondoonayo magaalada muqdisho aan hadda aad joogo waxa ay tahay ciyaarta aadka loo wada sugayo niman aan wax laga qaban karin ayay noqdeen sanadkan liverpool haddii ay caawa adkaadaan horyaalkaas waa liverpool nuurow yacni horyaalkaas liverpool baa ay hanan karta weliba taarikhdu waxay sheegaysaa xilligan oo kale markuu sanadka cusub yahay koox ugu yaraan toddoba dhibcood hoggaanka ku horaya ma hadday dhacdo iyaga ayaaba horyaalku qaadi jirin ma dhici jirin koox ku guuldaraysata iyagoo baaxa toddoba dhibcood ku haya hoggaan in ay mataqaana qaadi weyn horyaal marka nimankan sanadkan iyagaa ugu cadaaday ciyaarta cawar waxaan leeyahay stil liverpool ayaa ugu cadaaday inkastoo sanadkii hore xilligan oo kale liverpool ay city ambitic ka jibisay cid way fiicnaan lahayd haddii iyanu ay mataqaanaa biiti ka jibin karaan kuwa kan iskila xataa horyaalku niyad ayuu loo lahaan lahaa oo waa loo tartami lahaa ugu yaraan hadday caawa ka adkaadaan afar dhibcood bay gaari ayaa horyaalka ku hogaaminayaan laakiin mar hadday badiyaan waxay noqon doontaa horyaalka in lagu kala baxay goor hore horyaalka waktiga janaayo lagu jiro marka liverpool ayaan malaynayaa caawa in ay sii wadan doonto rikoorkeeda waalida ahayd sanadkan iyo awoodeeda xooga badan ayaanu ka dhigayn city inay mataqaana ciyaartan ay xamili karto inkastoo city ay koox fiican tahay laakiin liverpool ayaa ka daray ah micnaha aan waxba laga qaban karin sanadkan kaasi wuxuu ahaa maxamed khadar ibraahim daahir oo ah saxafi ka faallooda ciyaaraha oo ku sugan magaalada muqdisho dhegeystayaal xubinta ciyaarahana waa naga inta
waa tahay dhegeystayaal halkaa xubinta ciyaartaha ciyaaraha ad kala socoteen waa la-aanta afka soomaaliga ee v o a dhankii heesaha ayaan jaleecaynaaye iisoo dhowow aamina dhool iyo fu'aad cadde
Waad i dhaaftayo maalintii dhowey kuma dhimi waxbe waad dhaadantee adoon dhaawac qabin cidib hawyeeraanine waad i dhaaftayo maalintii dhoweyd kuma dhimi waxbe waad dhaadantee adoon dhaawac qabin cidib hawyeeraanine hadday kaa dhab tahay kolkii lagu dhuftiyo oy dhamee warka oo hadday kaa dhab tahay kolkii lagu dhuftiyo oy dhamee warka oo kama dheeriyo waan kugu dhowee dhanke kamara miyaan kugu dhegaa kama dheeriyo waan kugu dhowee dhanke kamara miyaan kugu dhegaa
waad igu dhagtaho igu dhereeranto idhalaalise igu dheertaho dhabarkiyo gacmaha dhubiga dhigte waad igu dhantaho igu dhereeranto idhalaalise igu dheertaho dhabarkiyo gacmaha dhubiga dhigte dhankaad eegtaa iyo dhinacii kastaba waa jacayl dhaabe
codadka fanaaniinta aamina dhool iyo fu'aad cadde heesta ay wadajirka u wada qaadayeen ee isoo dhawoow ayaan kusoo gabagabaynaynaa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta inta aan dib dambe u kulmayno anigii jaamac waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo dhigabaanaho u dhimaanaye igu soo dhowow idib gacma dhigabaanaho u dhimaanaye
waad isdharentayo hadal dhaababaad dhaqsa ii tire maad dhumanina wuu kaadhaye idhagayso waad isdharentayo hadal dhaababaad dhaqsa ii tire